haddaba sida looga ciiday magaalada jabuuti waxaa uu warbixintan nooga soo diray wariyaha v o a ramadaan muuse
magaalo madaxda jabuuti iyo guud ahaan gobollada kale uu ka kooban yahay dalkan jamhuuriyadda jabuuti si wanaagsan ayaa looga ciiday iyadoo dadweynuhu ay ku oogeen salaada ciidalfidrida goobaha garoonnada bannaanka ee loogu talagalay in lagu tukado wakhtiyada ciidaha madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa salaada ciidalfidrida kula tukaday dadweynaha goobta garoonkaee degmada raasdika ee xagga waqooyi ee magaalada jabuuti madaxweynaha ayaa dhambaal hambalyada ciidda xagga warbaahinta u marsiiyey dadweynaha dhambaalkaasi oo nuqul la soo gaadhsiiyey laanta afka soomaaliga v o a ayuu marka hore madaxweynuhu u rajeeyey ciid wanaagsan dadweynaha reer jabuuti iyo dadka walaalaha iyo saaxiibka ay yihiin jamhuuriyadda jabuuti ee degan dalka iyo guud ahaan dhammaan ummadaha islaamka ee ku dhaqan dunida dhinac kale qaar ka mida dadweynihii ka soo baxay salaada ciidda iyo kuwo kale oo aan kula kulmay magaalada ayaa iyaguna iga warramay dareenkooda farxadeed ee ciidda iibaan xasan cabdiwel dhammaan dadka jabuuti oo dhan iyo dadka muslimka oo dhan waxaan ka leeyahay ciid wanaagsan ilaahayna ducada naga aqbalo bilan xasan salaadii anaga ka soo baxnay maasha allah dadku way badnaayeen ciid mubaarak wayna leenahay dhammaan ummadda muslimka oo dhan sagaal iyo labaatan cishaan soomanayn maantaan cuntadii dib ku noqonaynaa awaarana ciid alxamdulilah rabbilcaalamiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu kan magacayga saddexaan cimro cabdi jibriil baa layn dhahaa ciid mubaarak kullu caawaanta bikheer wallaahi rabadaanta marka laga caafimaad bay ahayd maasha allah haddana waxaan leenahay dee soo dhowo cuntadii maadaamay soo noqotay tafadal baan leenahay soonka waa caafimaad weeyaan maasha allah sababtoo ah jirkaaga dhan ayaa dhismaya cilad oo dhan ayaa kaa dhammaanaysa ajarna wuu kugu jira xasanaadna waad ka helaysaa bartana waxaan ka salaamayaa hooyadii cariishadu axmed iyo wiilkayga dalal axmed maxamed barta ka salaamaya dhammaan muslimiintana waxaa leeyahy ciid mubaarak kullu cawaanta bikheer rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti ciid wanaagsan